aan ku bilownay shirkadda shidaalka ee aramco ee ay leedahay dowladda sacuudi arabiya ayaa maanta waxaada sheegtay in faa'iidadeedu ay kor u kacday amaba ay korodhay sidoo kalena ay gaadhay boqol iyo koob iyo lixdan bilyan oo dollar sannadkii hore oo qiimaha shidaalka caydhiin uu aad u sare ugu kacay amaba kordhay tani ayaana noqonaysa macaasha taariikhi ah oo ay samaysay shirkaddan tamarta ee muhiimka u ah dhaqaalaha boqortooyada sacuudi arabiya warbixin ay arrintaasi ka qortay wakaaladda wararka ee associated press waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan shirkaddan oo magaceeda rasmiga ah uu yahay saudi arabian oil company ayaa ku sheegtay warbixinteeda sannadlaha ah in macaashku uu ka dhigan yahay tii ugu badnayd ee sannadle ah ee shirkadda taasi ayaana ka timid sare ukaca qiimaha tamarta kadib markii ruushka uu bilaabay duulaanka uu ku hayo ukrain bishii februaayo ee labadii kun iyo labaiyo labaatankii iyadoo ruushkana lagu soo rogay cunaqabatayn ka xadidaya iibsiga saliidda iyo gaaska dabiiciga ee suuqyada reer galbeedka aramco waxa kaloo ay rajaynaysaa inay kordhiso wax soo saarkeeda si ay uga faa'iidaysato baahida suuqa taalla waxayna kor u qaadaysaa lacag balaayiin dollar ah oo loo baahan yahay in lagu bixiyo qorshaha dhaxal sugaha dalkaasi maxamed bin salmaan uu ku doonayo inuu ku hormariyo mashaariic lagu dhisayo magaalooyinka si uu sacuudiga uga fogeeyo ku tiirsanaanta shidaalka laakiin qorshayaashan ayaa yimid iyadoo ay sii kordhayaan walaaca caalamiga ah ee ku aadan in qiiqa shidaalka ka dhasha uu kaga sii darayo isbeddelka cimilada innagoo og in shidaalka iyo gaaska uu sii ahaan doono mid muhiim u ah mustaqbalka dhow khatarta maalgashi la'aanta warshadaheenna ayaa ah kuwa dhab ah oo ay ka mid tahay qiimo kororka sicirka tamarta ayuu bayaan uu soo saaray ku yidhi maamulaha guud ahna madaxweynaha shirkadda aramco amiin naasir macaashka ayaa kordhay afartan iyo lix dhibiic shan boqolkiiba marka la barbar dhigo faa'iidadii shirkadda ee labadii kun iyo koob iyo labaatankii oo ahayd boqol iyo toban bilyan shirkadda ayaa heshay afartan iyo sagaal bilyan sannadkii labadii kun iyo labaatankii markaasi oo ay dunidu wajahaysay xayiraadihii ugu darnaa ee coronavirus safaradii oo hakad galay iyadoo qiimaha shidaalkuna uu muddo kooban hoos u dhacay aramco ayaa labadii kun iyo labaiyo labaatankii waxay maalintii soo saaraysay koob iyo toban dhibic shan milyan oo fuusto waxayna sheegtay inay rajaynayso inay soo saarto saddex iyo toban milyan oo fuusto maalintii marka la gaaro sannadka labada kun iyo toddobiyo labaatanka si heerkaasi ay u gaarto ayay qorshaynaysaa in sannadkan ay ku bixiso adduun dhan konton iyo shan bilyan mashaariic waaweyn natiijada aramco oo loo arko hoggaanka suuqa tamarta ee caalamka ayaa muraayad u ah macaashka faraha badan ee ay labada kun iyo labaiyo labaatankii sameeyeen shirkadda b p ee u k laga leeyahay shirkadda maraykanka ah ee exon mobil shell iyo kuwa kale qiimaha caadiga ee saliidda ceeriin ayaa hadda lagu kala iibsadaa ku dhowaad siddeetan iyo laba dollar fuustadii inkastoo qiimuhu uu bishii juun ee sannadkii hore gaaray in ka badan boqol iyo labaatan dollar fuustadii aramco oo faa'iidadeedu ay ku xiran tahay qiimaha tamarta adduunka ayaa ku dhawaaqday faa'iidadii ugu badnayd oo ah afartan iyo laba dhibic afar bilyan rubicii saddexaad ee labadii kun iyo labaiyo labaatankii kaasi oo ka dhashay qiimo kororka wakhtigaasi sare u kacan ayaa sii xumeeyey xiriirka boqortooyada sacuudiga iyo maraykanka oo dhaqan ahaan damaanad qaada amniga dalalka khaliijka carabeed iyadoo ay jirto xiisadda iiraan ka hor doorashadii xilliga dhexe ee nofembar ee sannadkii hore boqortooyada ayaa sheegtay in maamulka biden uu doonayey in dib loo dhigo go-aanka obek iyo xulufadeeda uu ruushku ka mid yahay ay ku rabeen in la dhimo wax soo saarka shidaalka taasi oo codbixiyaasha maraykankana siin lahayd shidaal raqiis ah waxayna boqortooyadu wax shaacsan ka dhigtay wadaxaajoodyada daaha gadaashiisa ah ee caadiyan ka dhaca gobolka madaxweyne joe biden ayaa kaga digay boqortooyada inay jiri doonto cawaaqib ka dhalan kara tallaabada ay qaaday ee la xidhiira sicirka shidaalka laakiin cawaaqibkaasi ayaa ah mid aan weli hirgelin iyadoo ay sacuudiga iyo iiraan shiinaha u tageen jimcihii ayna gaareen heshiis dib u unkaya xiriirkoodii diblomaasiyadeed sicirka gaaska ee maraykanka ayaa hadda celcelis ahaan waxa uu yahay saddex dollar iyo afartan iyo toddoba senti gaaloonkii waxaana uu hal dollar ka hooseeya qiimihii sannadkii hore boqortooyada sacuudiga ayaa qiimaha saliidda ceeriin ee aadka u sarreeya waxa uu ka caawin karaa in la maalgeliyo himilooyinka amiir maxamed bin salmaan oo ay ku jirto mashruuciisa magaalada saxaraha laga dhisayo ee la qorsheeyey in lagu dhiso adduun dhan shan boqol oo bilyan oo dollar taasi oo lagu magacaabo niyom si kastaba ha ahaatee waxaa sidoo kale ay ka horjeedaa cabsida ay dadka u dhaqdhaqaaqa isbeddelka cimiladu qabaan gaar ahaanna iyadoo shirka qaramada midoobay ee coob uu bisha nofembar ee sannadkan ka dhacayo dalka deriska ah ee imaaraadka carabta sacuudi arabiya ayaa ballan qaaday in labada kun iyo lixdanka ay hiigsanayso qiiq karboon oo ebir ka hooseeya sida shiinaha iyo ruushkuba ay ballan qaadeen inkastoo qorshayaasha ay ku gaarayaan yoolkaasi uusan weli caddayn khayraadka batroolka ee sacuudiga ayaa ku dhow dusha sare ee ciidda dhulkiisa saxaraha ah taasi oo ka dhigaysa mid ka mid ah meelaha ugu raqiisan dunida ee laga soo saari karo shidaal ceeriin tobankii dollar ee kasta ee ku kordha qiimaha fuustada saliidda ah sacuudi arabiya waxa ay ka helaysaa afartan bilyan oo dollar oo dheeraad ah sanadkii sida uu sheegay macadka maaliyadda caalamiga ah saamiyada aramco ayaa ahaa siddeed dollar iyo toddobaatan iyo afar senti ee sarifka suuqa saamiyada tadawul ee magaalada riyaad ka hor inta uusan furmin axadda maanta ah taasina waxa ay hoos uga dhacday saamigii ugu sarreeyey oo ahaa koob iyo toban dollar iyo konton iyo shan senti ee sanadkii hore hase ahaatee qiimaha hadda ayaa ka dhigaya aramco in qiimaheedu uu yahay hal dhibic sagaal trilyan oo ka macno ah in ay tahay shirkadda labaad ee ugu qaalisan adduunka ayna ka horreyso oo keli ah shirkadda apple dowladda sacuudiga ayaa weli leh saamiga ugu badan ee shirkadda aramco aramco ayaa qayb yar oo ka mid a saamiyadeeda mid furan ka dhigtay labadii kun iyo sagaal iyo tobankii aramco ayaa warbixinteeda dakhliga labada kun iyo labaiyo labaatanka oo dhammaystiran waxa ay soo saari doontaa maalinta isniinta ee berri ah
wagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inoo soo jeedinayey warbixintaasi oo ay qortee wakaaladda wararka ee associated press